ciidanuur ismaaciin xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan dhismaha madal iskaashi oo isku xiri doonta bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda si ay isu dhammaystiraan
waxaan qorsheynay inaan qabanno madal iyo kulan kooban oo loogu talagalay si faahfaahsan oo qoto dheer in loogu diyaargaroobo sida loo sameyn lahay madashaas bulshada idhayargaradkeedii iyo dadkii aan islahayn matalaadana haystay inay arrintaas idinla falanqeeyaan ayaa maanta halkan fadhiyo ayaga fikirkooda soo jeedin doonay sida u ekaan lahayd madashaas laakiin annaga waxaan isleenahay inay noqoto madal iskaashi ku salaysan is-aaminaad ku salaysan hufnaan ku salaysan sharci iyo matalaad dhabana ka haysata dhammaan bulshada soomaaliyeed si bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda ay isku dhammaystiraan hore ayaan uga hadalnay doodoonna hore ayay ahayd baahida jirta iyo sida ay muhiim u tahay inay iskaashadaan bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda hadday ahaan lahayd howlaha la qabanaayo howlo gargaar ah ama howlo caafimaad ama mid waxbarasho mid doorasho mid xasiloonida dalka oo dhan meel aysan bulshada rayidka ah aysan uga banaanayn in ay hadal ka yiraahdaan tala ka geystaan tusaale iyo toosinna ay ula imaadaan ma jirto hay-adaha dowladdana sidaasoo kale ay u samaysan yihiin dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdana waxay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan bulshadooda rayidka ah
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cusmaan muxiidiin shaatax oo kulankaasi ka qayb galay ayaa weydiiyey ka bulsho rayid ahaan wixii oga baxay iyo muhiimadda uu leeyahay
aniga runtii kulankaas waxyaabo badan ayaa nooga baxay marka ugu horeyso waxaa caqabad badan ka taagneed ama ka jirtay sidii bulshada rayidku ay doorkooda ugu qaadan lahaayeen dhisida dowlad wanaagga iyo dib u heshiisiinta iyo dib u soo celinta dalka caqabad badanaa ka taagnaa wada shaqeynta dowladda hay-adaheeda kala duwan dal kale nooga baxay shirka maanta waxay ahayd muhiimadda ay leedahay marka in la abuuro jawi oo markaa saamaxayo ama sharciyad ay bulshada rayidku yeelato kaa oo u suurtagelinayo sidii maaragta doorkooda ay u qaadan lahaayeen meelaha aan looga maarmin ama waajibaadka intaa bulshada reedkale in maaragta aan laga talagelina uu markaa uu ogolaado sharcigaas marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd oo anaga nooga baxay bulshareed ahaan in xaaladda wada shaqeyn noocaas abuurmi karto isla markaana la heli karo ama la helo sharci markaas xadidayo ama
marka idinka shirkaas maxaad la tagteen oo aad xoogga saarayseen oo muhiim idin ahaa inaad kala hadashiin ama aad dowladda kala kulantaan aniga runtii waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxay ahayd maadaama dalkii dowladnimadiisii ay sii korayso baahayaha loo qabo adeegyada dowladdana ay sii badanayaan dhinaca tayeenta dowladnimada ama hay-adaha dowladda in la dhiso oo la tayeeyona baahi badan loo qabo si maaragta u fuli lahaayeen adeegyadii shacabka u bahnaayeen waxyaabaha marka anaga aan runtii aan la tagno waxay ahayd marka ugu horeysaba wada shaqeynta noocan oo kale ah in loo helo ama la helo horta sharcigii ururadii bulshada rayidka ay ku shaqeynayeen dastuurka qodobo muhiim ayaa jira oo ogolaanaya doorka bulshada rayidka waana cad yahay laakiin ficiliyan qaabka siduu uu noqonayo waxyaabaha markaa ay kaalintooda qaadanayaan sharciga u fasaxayo iyo waxyaabaha ruqsadda shaqada u siinayo waxaasoo dhan ayaa marka anaga muhiim noo ahaa oo aan la tagnay waxaana miiska saaran hadda oo muddo soo taagnaa ilaa iyo shan sano ka badanba daraaf qeexayo qaabkay u shaqeynayaan hay-adaha aan dooliga ahayn marka maxaa rajaynaysaan marka kulankaas inay ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa horta inuu kulankaas wax wanaagsan ay ka soo baxaan inkastoo mararka qaarkood hay-aduhu dowladdu ay wada shaqeyntooda ay ku xiran tahay hadba cidda markaas hogaaminayso oo ay qaabkay u shaqeynayaan mararka qaarkood ay suurtagal tahay in institutionkaas qofka hogaaminayo faham iyo la yimaado iyo commitment iyoba marka qaarkood ay la yimaadaan xaalado in abuura xaalado adigoo markaa suurtagal ka dhig waa in la wada shaqeeyo marka waxyaabaha is leedahay oo ugu muhiimsan waxay tahay oo inay maaragtaa aan kasoo bixi doonaan in wada shaqeynta qeybaha kala duwan dowladda hay-adaheedu aanu la yeelanayno in markaa uu ahaado mid cad